shalay waxaa ka dhacay magaalada gaalkacyo iska horumaad dhex maray ciidamada bilayska puntland iyo maleeshiyaad hubaysan sida ay sheegeen dadka deegaanku xildhibaan cabdiweli yuusuf warsame oo indhaceel loo yaqaano oo ka tirsan xildhibaanada puntland ee gaalkacyo laga doorto oo la hadlay v o a ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo sidii ay shaqaaqadaasi u dhacday isagoo ku eedeeyey ciidamada bilaysku inay awood badan u isticmaaleen howlgalkan ay sameynayeen haddaba khadka teleefoonka ee magaalada gaalkacyo ayaan kula xiriiray xildhibaanka ugu horeynna waxa aan weydiiyey sida ay wax u dhaceen bismillahi raxmaan raxiim walaal aad iyo aad ba umaadsan maxamed waxa wax u dhaceen magaalada gaalkacyo gaar ahaan xaafadda garsoor laanta koobaad halka loo yaqaano warshadgaley ayaa waxaa tegay howlgal ay sameynayaan ciidanka booliiska puntland ciidanku markay meeshaa tageenna waxay dheheen waxaan la dagaalamaynaa khamri baan la dagaalamaynaa meesha markay tageenna waxaa ka bilaabatay waxay bilaabeen xabad aad iyo aad u fara badan oo gaadiid laga ridayo ilaa shan gaaraya waxaa meesha ku dhintay laba qof oo dadka dhallinyarada xaafadda ciidankii meesha ka mid ahaa oo joogay oo gaar ahaan ciidankan daraawiishta qayb ka mid ah iyo kastanka shigo qayb ka mid a ayaa ku dhintay kabacdi waxaa ka dhacay meeshaas xaafadii oo dhan oo ba waxaa ka dhacay dad xabad in la qabadsiiyo oo gaadiid ku gurto oo guryo ku gurtaan oo dab qabsada xaafadii muddo one hour ku dhow ayaa wax ka socotay xabaddaas cid kaloo hadda dadka shacabka meeshaa deganayeenoo wax ku gaareenna ma jidho oo meeshaa loogu tegey ciidanka buliiskana waxay noo sheegeen inay la dagaalamayaan khamri waxaan taasi u dirayaa dadkii halkaa ku geeriyooday meeshaas guud ahaan gaalkacyo oo dhan ilaahay samriga iimaan hanala ka siiyo gaar ahaanna nin ganacsadaa la yidhaha duraan ilkacse oo isagoo islaax ku jira ku geeriyooday meeshaana isagana ilaahay baan waxugu baryayaa dhammaantood inuu naxariistii siiyo warar baa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan oo khamrigaasi difaacaya ama khamrigaas iska lahaa ay booliisku dagaalameen arrintaas maxaa ka jira walaal khamriga magaalada gaalkacyo meelo badan buu yaalaa meeshaan hadda khamri hadduu yaalana haddee meesha khamriga oo la dkaarigaraynayay iyo waxaan rabnaa iyo ciddii khamriga wadatay oo boolisku soo qabteen baa la rabaa in la helo iyo ciddii wadatay midda labaadna waxa weeye haddii la weerarayo hal balmeter khamriga in lala dagaalamo oo waddanka laga suuriyo dad islaamana annagaa raalli ka ah laakiin haddii khamri lala dagaalamayo ma magaalo dhan iyo xaafad dhan baa xabadii dhashiika lagala daalaya qaabka khamriga loola dagaalamayo laftigiisa baa baa su-aal ku jiraayo u baahan haddii guri dhib ku jidho oo munkar la suurinayo waa in sida u fudud oo aan dadka meesha digan ku gaari karin loo suuriyaa laakiin inta magaalada xabad lagu furooliyaa khamri baa raadinaynaa wax socon kara ma adigu xildhibaan ahaan ma waxaad tuhmaysaa in booliisku ay awood adeegsadeen horta booliiska waa dadka bulshada ku dhex jira waxaan ogahay saldhig baa ku yaalla meesha booliis oo saldhiga booliis ka mid ah saldhiga hortiisii weeye meesha lago saldhiga iyo meesha hadda laleeyahay waxbaa lagu weerarayaa labaatan mitir soddon mitir isuma jiraan saldhiga booliiska puntland meesha ku yaalla marka in taliya saldhig joogo hortiisiina la weerarayo oo xataa meesha wax ka socda wax jooga aan lagala socon waxaan dhihi karaa waa khibrad xumo weeye ciidanka booliiska awood dheeraadana waa adeegsadeen waxaa kuwa cadaynaysa hubka la isticmaalay iyo iyo saacadda meesha la weeraray laakiin idinku haddii aad tihiin dadka ama aada matasho dadka deegaankaasi xaafadda garsoor micnaha sideed jeclaan lahaydeen in loo wajaho maadaama ciidamada booliiska uu mas-uuliyad ka saaran tahay inay arrintan oo kale wax ka qabtaan sideed ma kala hadasheen in qaabab kale ay ku wajahaan habka loola dagaalamayo khamriga walaal waa mahadsan tahay anigu sababta kalibaa qaabka loo wajahayo khamriga iyo daraaga iyo howlgalka gaalkacyo wuxuu u baahan yahay dad khibrad leh oo aqoon u leh waxa inay ka shaqeeyaan marka qaabka ugu seexan oo dhibta dadka deegaanka ku yaraan kadho in loola dagaalamo muqaadiraadka baan ana ku qabnaa dadka aan matalo reer puntland oo dhanna intaas baan rabnaa in boolisku ay dadka dadka u jilicsan oo dhaqaaleeyo oo lagu soo hirtay inay noqdaan annaka sharaf nooma aha in booliskii laga dhigo dad xabad iska furaya oo khibrad lahayn oo magaalo dhan weeraraya kabacdina dhahaya khamri baa lala dirinay waxaa kaloo la rabaa dadka dagaalamayey oo meesha xabadda ka riday oo isdifaacayey meede yay dileen yay dhaawaceen lama hayo waxaa meesha xabadda ka furay oo wax laayay oo wax dilay waxa weeye ciidankii meesha tagay weeye marka qaabka ugu fiican oo loola dagaalami karo khamriga waxa weeye khamrigu waddooyin buu ka soo galaa xuduudku ka yimaadaa gaadiid baa wada dad baa keena ayagaa u baahan in lala dagaalamo oo la aado laakiin uma baahana in magaalo dhan oo shidan oo caweynaysa oo in baas lagala daalo xabad lagu furo hadda khasaara dhacay dil baa dhacay dagaal baa meesha ka dhacay sida laleeyahay muxuu yahay maxay tahay xaaladda magaalada haatan
magaalada xaaladeedu way degan tahay waxaana weliba baaq u dirayaa in dadka deegaanka degan iyo guud ahaan gobolka oo dhanna la isdejiyo kiiskaasna insha allah waxaan filayaa ciddii iska lahayd in lagu qaadi doono oo ciddii dembigaala ay qaadan doonto ciidanka waxaa loo keenay oo ugu horreysa oo loo keenay waxa weeye gaalgacayinta qof la dilo inaana waayin wixii dilay haddeetaana insha allah ma dhacayso gaalgacayinta qof la dilo ila waayo wixii dilay waayo wixii loo keeno saasay ahayd talabadeena waxa weeye xukuumadda iyo dowladda puntlandna fulinta waxaa laga rabaa kiiska meesha ka dhacay baaritaan dhabaa laga rabaa ciddii dembiga lehna waxaa la rabaa inay iyadu ay ku koobnaato iyadu ay qaadato haddii daraag laga dagaalamayo qaab badan oo ka fiican oo aan magaalo lagu rogi karin oo loola dagaalami karaa jira
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdiweli yuusuf warsame indhaceel oo igu warramayey qadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inay v o edu la xiriirtay taliska bilayska gobolka mudug oo noo sheegay inaysan ka hadlaynin dhacdadaasi ilaa baaritaanka laga dhammaystirayo